إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu kolley u ballansanayn oo ogeysiiskeeda hore aada u maqasheen muxaadarada ciwaankeedu yahay akhlaaqu alculamaa dhaqanka ay leeyihiin dadka cilmiga xambaarsan ilaahayna subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay sifaadkooda fi lqur'aani alkariim bal huwa aayaatun bayinaatun fi suduuri aladiina uutuu lcilm akhlaaqu alculamaa inaynu dhegaysanaa dhammaanteenba muhim bay noo tahay qofka cilmiga leh muhim bay u tahay si sifaadkaasi uu isaga eego wixii ka maqanna uu baadi doonto wixii uu hayana ugu faraadeygo qofka daalibulcilmigaa cilmiga baranaya muhim bay u tahay si uu u yeesho sifaadka ay leeyihiin ahlulcilmigu waayo sifaatu ahli lcilmi alcaamiliin waa sifaatun xamiida ahlulcilmiga cilmigooda ku camal fala almutabiciina lisunati nabiyi calayhi salaatu wasalaam wa manhaji saxaaba ee maro waddadii rasuulka iyo saxaabadu ay mareen waa sifaad aada u wanaagsan oo mudan in lagu sifoobo waa sifadii ay lahaayeen ambiyadu waayo ahlulcilmigu ambiyadae cilmiga ka dhexleen akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka fiican iyo xuquuqdii ambiyada wax ka midana ambiyada ayay ka dhexleen diinteennuna sideedaba walaalayaal waa diin lakhlaaq walihada ba ibnu lqayim madaariju saalikiinka maruu ka waramayo mansilatu alakhlaaq oo ka mida min manaasili iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waxa uu markaa keenaa aathaar iyo aqwaal fara badan oo culimadu ay kaga hadlayaan akhlaaqda waxaa ka mid a qowlu bacdihim الdين كله الخلق فmن زاد عaليka في الخلق زاد عaليka في الdين diintu dhammaanteedba waa أkhlاaqda wanaagsan qofka أkhlaaqda wanaagsan kaa badiyaa ee kaa badsadaa waa qof diintii kaa badsaday weeyi مaqaalada rumaynteedu waxay ku sugan tahay fي qowli نaبي عalيه الصلاaةu وaسلاam البir xsن الخلق واlإثm ma xاaka في نفسك وkarihta an يطلع عalayhi الناas biriga khayr oo dhami akhlaaq wanaagga ayuu ku jiraa in ilaahay subxaana wa tacaala akhlaaq wanaagsan lagula dhaqmo oo aata lagu sheegay fii qowli nabiyi calayhi salaatu wasalaam alixsaanu an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak in rasuulka calayhi salaatu wasalaam akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan lagula dhaqmo khalqiga intooda kale ee tirada badan in lagula dhaqmo akhlaaqda wanaagsana nuxurkeedu uu yahay badlu nada wa kafu ladaa wa talaaqat lwaj in wixii wanaaga ay kaa helaan dhibaatadaadana ay ka badbaadaan weji furfuran oo soo dhoweyn iyo farxadi ay ka muuqatana aada ku qaabisho oo dadka aada kala hor tagto waxaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay in ahqalu shay fi lmiisaan yowma alqiyaama in iyo xusnu lkhuluq shayga u culus ee qofka miisaanka loo saaro akhlaaqda wanaagsan ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay inay tahay shayga u culus ee qof miisaanka loo saaray yowma alqiyaama ayaa sheekhuna sheekh cabdallah almakaawi jazahu llahu khayran oo xalay inooga warramay juhuud alculamaa fi taxsiili alcilm dadaalkii ay bixiyeen culamaau salaf xaasilinta iyo barashada cilmiga ay ku bixiyeen waxa aynu marti uga nahay aynu kuna soo dhoweynaynaa galabta fi masjid alansaar inuu inooga warramo mawduucaasi akhlaaqdii culamada bal dhaqankii wanaagsane ay lahaayeen oo inamaqashiiyo taraajimtii iyo taariikhdii qalbigu aadka u jeclaysanayey naftuna ay ku raaxaysanaysay haddii dhaqan loo rago iyo camal la noqonayo ziina yacnaa linnufuus mid nafaha waxa weeyaan qurxiya saad iyo sahay aakhirana noqonayay insha allah bacda almuxaadarana waxaa la qaybin doonaa jawaa-is ama abaalmarin la siiyo ardaydii dowladda masaajidkan ku dhiganaysay oo inamadu ay ahaayeen laba boqol oo inan intii dowladda kasoo qeyb gashay xalaqaadkii ay ka koobnaayeen waxaa dhex maray tartan cilmiya xalqadii ama qoladii u sarraysay ayaa insha allah jaa-isad la siin doonaa marka muxaadarada aynu dhammayno insha allahu tacaala sheekha ayaan kusoo dhoweynayaa فأقول للشيخ تفضل مشكورا وجزاك الله خيرا
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي سبحانه وتعالى أيان كما هذين أيا إنهم مكان كان أما مسجد كان ومساجد إلهي كم ذي سوء كان كاني يضع أي تاي قلبت معاه بعد صلاة العصر الله سبحانه وتعالى أيان كما هذين أيا إنه أعماشنا يوحي نصمين إننا ilaahay subxaana watacaala abaal wanaagsan inaga siiyo oo fii miisaani xasanaatina inooga dhigo baan ilaahay ka baryaya subxaanahu wa tacaala marka labaad waxaan u mahadnaqayaa waxa weeyaan walaalaha ama culimada sharafta leh ee waxa weeyaan waxna mooday ama inaanu uun ereyo u jeedinno ee runtii nagu soo dhoweeyey masaajidan hadduu masaajidkii xalay u yahay nakhiil iyo hadduu ansaar u yahaybo oo bilakhasi waxa weya sheekh sheekhana alfaadil cabdalla barbaraawi aad iyo aadba iyo waxaa kalan u mahadinayaa dhalinyarta faraha badan leh iyo culimada runtii wujuuhdooda aan arkayo ee khayrku aan runtii ka taraamusayo ama iga muuqdo xuduurka ay yimaadeen soo xaadireenna waxaan leenahay jazakum allahu khayran ilahayna waxaan ka baryay inuu cibaado inooga dhigo waa cibaado oo wax kastoo wanaagsan ama lagu hadlo ama la sameeyo waxa weeyaan oo waafaqsan kitaabka ilaahay sunnaha nebi moxamed cibaado weeyaan muqadimada wanaagsan ee runtii walaalkeen uu ka bixiyey baaba inagu fileed marka la eego akhlaaq alculamaa akhlaaqduna saa u sheekha uu sheegay waxayna waaba diintii weeyaan oo wanaagga iyo biriga oo dhami inuu xusnu khuluq yahay buu sheekhu inoo sheegay ilaahayna subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi moxamed ayuu ku ammaanay wa inaka la calaa khuluqin cadiim inuu akhlaaq iyo dabci wanaagsan rasuulku ku sugan yahayna ilaah baa nebiyullaahi moxamed ku ammaanay culimaduna waxa un ay tahay maadaama warasatu lambiya ay tahay ambiyaduna kuwa ugu akhlaaq sarreeye ugu akhlaaq weyn ay yihiin in markaa culimmadu ay ku dayato gaar ahaan rasuulkeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana sida ilaahi u sheegay inay dayasho wanaagsan inagu sugan tahay oo akhlaaqdii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inaynu isku dayno inaynu waxweya aynu kaga dayanno inta awoodeenna iyo tamarteenna waxa weeyaan ikhwat aliimaan walislaam dee risaalada islaamku waxa weeyaan dowrka ay runtii ku leedahay waa in dhulka la islaaxiyo oo waxa weyaan caalamka ama ummadda la anfaco oo wax loo taro oo diintooda la hagaajiyo adduunyadooda la islaaxiyo caqiidadooda la toosiyo cibaadadooda la toosiyo taasina waxay keenaysaa waxa weeyaan inkastoo qof muslimo kastaba ay ku tahay inuu waxa weeyaan akhlaaq u yeesho si gaara culimmadu maadaama ay warasat alambiya yihiin ducaaddiina ay yihiin dadka ugu yeedhaya diinta ugu baaqayey inay si gaara marka iyagu waxa weeyaan ay ka duwanaadaan dadka oo akhlaaq gaara inay yeeshaan runtii xaqiiqatan waa laga maarmaan weeye waxaan doonayaa markaa niqaad ama faqaraad ka mid ah ama waxyaalo ka mid a waxa weeyaan inaan runtii aan sheego marka u horeysa waxaan lenaha faina ahama maa yajibu cala alcaalimi an yatasifa bihi min akhlaaqin maa yali kow waxa marka ugu horeysa waxay mudnaanta leh waxa weeye alikhlaas caalimku ama culimadu waxa weeyaan camalkooda iyo waxay sameynayaan hadday tahay inay dad markaa ay wax u sheegayaan ama ay wax barayaan hadday dacwad jeedinayaan ikhlaas ina inay camalkooda ay ka dhigaan oo ilaahay subxaanahu watacaala dar ilaahay ay u sameeyaan oo camalkooda ay saafigareeyaan waana waxaa la odhan karaa runtii waxa weeyaan waa arrinta sirtee qarsoon ee qofka markaa muslimkaa qalbigiisaba ku qarsoon weeyi ilaahay mooyaan cid kaloo daalacan kartaana runtii ma jirto saa darteed waxaan isweydiinaynaa waxa weeye limaada natacalamu hada alcilma cilmigan maxaynu u baranaynaa wa ayu shayin nabqii min waraa'i taxsiilih maxaynu se uga jeednaa amaynu ka dalbaynaa cilmiga markaan xasilinno maxaa ka sii dambeeya oo aynu ka doonayna marka las eeg limaada nuriidu an nakuuna culamaa maxaynu u doonaynaa inaynu culamo noqonno da diinta yaqaano oo culamo aynu noqonno ma ilaahay hal hada liajli illaahi caza wajala ma dar ilaahayba wa tamacan fii jannatii wa khawfa min naarih iyo inaynu jannada ilaahay filanayno kana baqayno naarta ilaahaynu ka baqayno ma sidaasaynu cilmiga u baranayna ama ana hada liajli takasub wa janyi lmaal mise cilmiga waxaynu u baranaynaa waxa weeye inaynu ku shaqaysanno oo aynu maal ku urursanno mise waxaanu u baranaynaa liajli tafaakhur watabaahi warifcati fi daari dunya walmansilati alcaaliyati fi quluubi alkhalq mise waxaynu cilmiga u baranaynaa inaynu ku faanno oo aynu dadka waxa weeyaan aynu markaa ay tahay ujeedo aynu kaga sarrayno oo aan ku yeelano almanzila alcaaliya dadka qalbigooda waxaan leenahay waxa weeyaan intaan taa runtii aanan laga jawaabin ama aanan ka jawaabin waxaan keenaynaa waxa weeyaan xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam abu hurayra markaa wariyey uu leeyay rasuulka ayaan maqlay sala allahu calayhi waalihi wasalam ina awala annaasi yuqdaa yowma alqiyaamati calayhi rajulun istushhida fa utiya bih xadiidkaa macnihiisa waxa haddaan dul maro macnihiisa waxaa dadka ugu horeeya maalinta qiyaamaha oo waxa weeyaan maxkamad la saaro waa nin waxa weeyaan ku dhintay dagaalka gaalada oo ku shahiidoobay kadib baa markaa la keenayaa ilaahay wixii uu nicmeeyey iyo nicamtiisiibuu ilaahay ayuu u tilmaamaya oo uu baraya isna uu aqoonsan doonaa waxaa markaa lagu odhanayaa famaadaa camilta fiiha waxaa nicmooyinkaa faraha badan leh maxaad maxaad haddaba ku qabatay wuxuu odhanayaa qaataltu fiika ilaahu dartaa baan u dagaalamay oo cadowga ula dagaalamay ilaa markaa aan ka shahiidoobo wuxuu markaa uu leeyahay qaala kadabt been baad sheegtay walaakinaka qaatalta lian yuqaala jari'un faqad qiil uma umira bihi fasuxiba calaa wajhihi xataa ulqiya fi nnaar been baad sheegtaa la odhanaya waxaad u dagaalantay waxa weeyaan in lagu dhahdo waa geesi in lagu dhahdo waa nin dhiiranoo geesiya waa lagu yidhi sidaad doonaysana waa lagu yeelo arrinkaa waa laguu sheegay wax kadib baa la amrayaa wejiga ayaa markaa waxawey naarta lagu jiidaya ilahi naga nabadgelya subxaanahu wa tacaala markaa ninkaasi waa shahiid weeye horay waxa weeyaan naftiisii ugu qaalisnayd yacni aqlaa maa yamliku oo naftiisa ayuu ayuu huray markaas wamaca dalika waxa weeyaan wejigiisa naarta ayaa lagu jiidaya ilaahay subxaanahu watacaala ayaa markaa baatinkiisa daalacday inuunu jihaadka kan iyo nafta u huray inuuna dar ilaahay u jeedin ee markaa ay ahayd faan inay tahay buu markaa sidaa u sameeyey waxaa lagu abaaliyey markaa maaha ilaahay subxaanahu wa tacaala in allaha laa yadlimu nnaasa shay-an walaakina annaasa anfusahum yadlimuun qofkaas isagaa daalim noqday isagaa waxa ujeeddadii iyo hadafkii ugu weynaa oo ikhlaas ahaa daba maray abaalkiisi markaas sidaasuu noqday abaalkiisii sidaasuu noqday waa jihaadka waxayaan rasuulku inoo sheegay calayhi isalaatu wasalaam ina dirwatu sanaami alislaami inuu yahay waa arrin runtii aada iyo aada u adag weeyaan saddex nin bay ahayn baa la dhaha marka ninka labaadi waxa weeye wa rajulun oo yahay markaa bayt lqasiid oo muxaadaradan waliba si gaar aan uga hadlayn culimada waxa weeyaan waa rajulun tacallama alcilma wacallamah wa qara'a alqur'aan waa nin bartay cilmiga bartay dadkiina sii baray qur-aankii waxa weeyaan akhristay ayaa isagana la keenayay ilaahay wuxuu ugu nicmeeyo nicmooyina baa ilaahay u tacriifinaya kadib wuu aqoonsan doonaa waxaa markaa la odhanayaa maxaad waxaasoo nicmooyinoo ilaahay au ku siiyey maxaad ku camal fashay wuxuu odhanayaa tacalamtu alcilma wacallamtu ilaahay ow cilmigii ayaan bartay dadkiina waan sii baray qur-aankana adii dartaa baan u aqriyey oo dadkana aan u baray wuxuu markaa odhanaya ilaahay kadabta been baad sheegtay walaakinaka tacalamta alcilma liyuqaala caalim wa qara'ta alqur'aana liyuqaala huwa qari faqad qiila waxaad u baratay cilmiga waxa weeya in lagu dhaha caalim weeye waxaad qur-aanka waxaan dadka u bartay ama ood u aqrinaysaana waa in lagu dhaha waa qaari weeyaan waana waana lagu yidhi waxaad doonaysa in lagu dhahda waa lagu yidhi kadib isagana sidii ninkii hore o kale ayaa waxa wejigiisa naarta wejigiisa dhulka la jiidaya marka naarta lagu ridayaa ilahay naga nabadgelya subxaanahu wa tacaala waa ninka cilmiga shareecada bartay waa ninka qur-aanka bartay waxa wey laakiin ikhlaas markii laga waayey waxay ku noqotay arrinkii inuu ku daba rogmado oo waxa weeyaan lagu ciqaabo akhira lagu ciqaabo waxaa la idhaha markaa ninka saddexaad waa nin ilaahay subxaanahu wa tacaala hanti badan u siiyey oo ilaahay maalka u waasiciyey oo nooc walba laga siiyey isagana markaa nicmooyinkii oo dhan loo warramo markaa uu barto in ilaahay waxaasoo dhan ugu nicmeeyey baa la odhanayaa famaa camilta fiiha maxaad waxaasoo nicmooyin aad aad ugu ku camal fashay maxaad ka qabatay wuxuu isaguna odhanayaa maa taraktu min sabiilin tuxibu an yunfaqa fiiha ilaa anfaqtu fiiha lak ma jiro waddo waxa weeye aada jecleed ilaahayow in wax lagu bixiyo ilaa hadday jirto waan ku bixiyey yacni waddo kastoo wax lagu bixiyo hadday jirtay oo aada jeclayd in lagu bixiyo waan ku bixiyey isagana waxaan leeyahy marka kadabta been baad sheegtay walaakinaka facalta liyuqaala huwa jawaad waxaad waxaa u samaysay in lagu dhahda waa deeqsi weeyaan waqad qiila waana lagu yidhi isagana sidii sidii nink labadii hore oo kale ayaa isagana wejiga la jiidaya naarta markaa lagu ridayay xaqiiqatan markaa waxawy waa arrin aad iyo aad markaa warwarkeeda u leh waa saddex arrimood oo qiimo badan weeye nin waa ninka waxa weyaan ustushida waxa weyaan fi lmacraka fi macrakati alkufaar oo naf wixii ugu awhaye ugu qiimo badnaa markaa dhiibay oo ku khasaaray markaa jihaadkii nina waa caalimka qaari ah weeyi oo isna la yidhi waxba kama jiraan la yidhi nina waa ninka waxa weeyaan haniga ah maalqabeenka ahaa ee yidhi ilaahayow waxa la wada alla wadadii aad jeclayd oo dhan baan ku bixiyay isagana waxba kama jira la yidhi oon labadii intaba markaa naarta la geliyay idan waxaan leenahay walaalayaal qadiyadu runtii waxa weeye waa qadiya runtii aad iyo aada u cajab badan oo aynu ujeeddadu ahay ninka cilmiga bartay caalimka ah ee ikhlaas markii laga waayey cuquubadaa markaa ku mutaysta acmaashu dee sideeda waa ikhlaas weeye dhammaanteed waa ikhlaas weeyi in ilaahay dar ilaahay loo jeedo ayay runtii noqonaysa haddii kale camalku marka wuxuu noqonaya mid buray buu markaa noqonaya oon qiimo lahayn walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablik lain ashragta layaxbaطana camaluka walatakunana min alkhaasiriin camalku siduu u dhan yahay waxaan laa budda min ikhlaas inama alacmaalu biniyaad wa inama likuli imri'in maa nawa marka sidaa darteed waxaan walaalayaal culimadeena salafka qaar ka mid a haddana hadalladooda aynu soo qaadanno sufyaanu thawri wuxuu yidhi maa caalajtu shay-an ashadda calaya min niyatii liannaha tanqalibu calay waxaan aada iyo aada iskugu dayaa in niyada wanaajiyo waxaan arkayaa haddana iyadoo marba waxay soo gelayaan oo markaa aan ka shakisanahay tolo waxaan dar ilaahay makaa yahay dagaal baan kula jiray niyadayda inay saali inay ikhlaas noqoto wa maca daalika wuxuu warwar ayuu markaa sheekhu markaa ka muujinaya sheekh baa waxaa lagu yihi yaxya ibnu macaad la yidhaahdo addoonku goorma mukhlis noqonaya mataa yakunu alcabdu mukhlisan faqaala ida saara khuluquhu ka khuluqi radiici laa yubaali man madaxahu aw damah mukhlis wuxuu addoonku noqonaya ama qofku marka khuluqiisa au noqdo ilmahaa yare naaska jaqaya akhlaaqdiisa oo kale ilmo yaroo naas jaqaya dee kala garan maayo isagu qof ammaanaya iyo qof caaya midna u aba yeeli maayo leanna waxaa ma kalooga marka marka qofka waxa weeyaan inaan qalbigiisa waxa weeyaan kanaa ku ammaanay ama kanaa ku caayiba aanay ku dhicin ilaa sidaa uu noqonayo ikhlaas markaa mu gaadhin buu leeyahy idaa saara khuluqu ka khuluqi radiici laa yubaali man madaxahu aw damah waa runtii arrin aad iyo aad marka u cajo badan weeye ibnu rajab alxambali jaamic culuum alxikam buu ayuu ku sheegaya nin la idhahda yuusuf ibnu xusein wuxuu leeyay acazu shayin fi dunya alikhlaas wakama اjtahidu fi isqaadi الriya can qalbi fakaأnahu yanbutu calى lowni akhar waxau leeyay shay ad waxa igu adag adduunyada shayga ugu adig waa ikhlaas weeye imisaan naftayda ku dhibay buu leeyahy o aan ijtihaad ku sameeyey bal hadda riyaha inaan dhinac iskaga dhigo oo qalbigayga riyaanunaas inaan ka tuuro oon ka rido haddana waxaad moodaa wuxuu leeyahay midab kale unbuu dhinac kale unbu haddana igaga soo baxay dhinac kale ayuu igaga soo baxay sidaa darteed ba waxay dhahdaa ama arrinku wuxuu u baahan yahay ilaa tuuli mutaabaca wa cadiimi mujaahada wax kastood qabanayso waxa weeyaan oo cibaado ah oo camal ah inaad mutaabacayso inaad mujaahadayo waxa weeyaan juhdi adag aad ku bixiso shaqo kastood qabanayso saana camalkaaga anu kaaga lumi waa arrintii arrin aad iyo aad markaa u khatarteeda weeye abu yuusuf oo saaxiib abi xaniifa wuxuu yidhi baa la yidhi markaa u yaa qowmi ariiduu bicilmikum allah fainii lam ajlis majlisan qadu anwi fiihi an atawaadaca ilaa lam aqum xataa acluwahum wuxu uhi waa qoomkayow war camalkiina ilaahay waxa weyaan dar ilaahay waxay u sameeya u doona ma jirta meelaan fadhiistay oo aan niyooday in inan an atawaadac inaan dhulka isu dhigo oon mutawaadic noqdo ilaa waxaan arkayaa buuhi anigoo maaragtay dadkii ka sarreeya un naftayda dadkabaada ka sarreeya markay odhanaysa waa arrin runtii cajo badan markaayo waa raggii culimada hadda salafkaad garanaysaan taasi runtii waxay sii adkeynaysaa xadiidkii markaa wariyey ibnu cumar cabdullahi bn cumar radi allahu an canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaal man طalba cilma ligayr اllahi ow araada bihi hayr اllahi falyatabawa maqcadahu min الnaar qofka cilmi dalba oo ilahay hayrkii u dalba ow araada bihi hayr اllahi ama waxaan ilaahay kadoo ku doonaya cilmigaasi ha u diyaar garooba buu ihi falyatabawa maqcadahu min annaar waay xadiidka atirmidi baa fi kitaab ilcilmi waxa weya ku soo saaray baabi fi man yudlabu fi man yadlub bicilmihi dunya waana xasan buu leeyahay marka xadiidkaasi almuطarif ibnu cabdillaahi markuu ducaysanaya markaa wuxuu ku ducaysan jiray allahuma inii astaqfiruka mima zacamtu anii uriidu bihi wajhak fakhaalata qalbii minhumaa qad calimta ilaahayo waxaan dembi dhaaf kaaga kaaga dalbayaan kugu weydiisanaya waxa aan sheegtay inaan adiga dartaa u jeedo ayaan ilaahayow inaad iga dhaafto kaa doonaya waxaan doonaya inaan dartaa u jeedo ilaahw inaad iga dhaaftaan doonaya maxaa yeele wuxuu qalbigaygii waxaa soo dhex galay waxaad ilaahood aad og tahay waxaad og tahay baa soo dhex galay oo macnaa qalbigii dhinac kale oo markaa aan darta ahayn b ayuu soo baxay waxaan leenahay markaa ikhwatii fi lislaam falaysat alqadiyatu idan fi fadaa'il acmaali inama hiya manhaju xayaa maaha yacni fadaa'il acmaal iyo camal in khayr laga helo oo fadli dheeraada laga helo waxa waa nolosha manhajka iyo dariiqa ay maraysa weeya cabdullahi bni cumar radi allahu canhu wuxuu orinaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo digniin ka bixinaya wuxuu leeyay man طalaba alcilma liyumaariya bihi sufahaa oo liyubaahiya bihi alculamaa aw liyasrifa wujuuha annaasi ilayhi fahuwa fi nnaar qofka cilmiga u barta inuu sufahada kula doodo dadka wax magaratada ah ama ugu faano culamada dadka culimada inuu ugu faano ama uu dadka wujuuhdooda xaggiisa usoo leexiyo oo markaa waxa weeyaan ammaanin au ku kasbado wuxuu leeyahy qofkaasi naar ayuu gelaya fahuwa fi nnaari naar dhexdeed buu ku sugnaaday bal hadda u fiirso man طalba alcilma liyumaariya bihi الsufahaa wa liyubaahiya bihi اlculamaa aw liyasrifa wujuuha اnnaasi ilayhi fahuwa fi اnnaari xadiidkaasi wuxuu tirmidi fi kitaab اlcilmi fi man yadlub bicilmihi dunya waqaala albaniyu xasan albani xadiidka waxa weyaan waa xasan buu leeyahy marka rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam qofka camalkiisa waxa weeyaan doonaya ama cilmiga uu bartay inuu dadka aan caqliga lahayn ugu faano ou iska kibrisiiyo ama culimada naftooda maaragtay inuu nin ka sarreeya iska dhigo oo ugu faano amase jaahiya makaano ku doonaya waxa weeyaan waxa kullu dalika nihaayatu ila naari weeye gebagabihiisu markaa naari weeya waxa uu leeyahay fudayl ibnu ciyaad iyo sufyaan uthawri baa maalin meel isugu yimid markaasay waxa weeyaan arrimay markaa ka mudaakarayeen mudaakaray isdhaafsadeen oo ku saabsan raqaa'iqda waxyaalaha qalbiga jilciya faraqa kullu waaxidin minhuma wa baka mid walba qalbigiis qalbigiisa baa jilcay mid kasta markaa wuu ooyey sufyaan uthawri baa wuxuu yihi raximah llahu arjuu an yakuuna hada almajlisu calayna raxmata wa baraka waxaan wuxuu leeyahay majliskeenani waxaan filayaa inuu noqdo korkeena naxariis iyo barakan ayaan rajaynaya fudayl ibnu ciyaad baa wuxuu yihi walaakinii akhaafu anuu waan baqaya yaaba cabdillaahi anuu waan baqayaa waxaan ka baqayaaba waxa weya inay dhibba inay noo keen majliskeena inuu dhib inoo keenaan ka baqaya alasta takhallasta ilaa axsani xadiiik watakhallastu ana ilaa axsani xadiifi fatazayantu laka watazayanta lii fabakaa sufyaan thawri raxima llahu tacaala wa qaala axyaytanii axyaaka allah wuxuu leeyahy war sheekadan iyo xadiidkaan isdhaafsanay dee dar ilaahay markaa khaalis ma ahaye aniga iyo adigubu anigu warkayga miyaan kuu qurxiya namaad ii qurxisay ma laga yaaba halkii markaa macnaha waxaan mudaakaradan iyo raqaa'iqdan aynu ka sheekaysanayno ee aynu la wada oynay ujeedadeedu markaa waxa weeyaan saafi ma tahay weeyaan markaasuu sheekhay waxa weeye ilaahay axyaytanii waad i nooleysay ilaahay adigana ha ku nooleeyo macnaa wuxuu leeyahay inaynu mutaabaca lagu sameeyo oo waxa bal hadda camalkani aan la odhanin wanaag baan samaynay keliyahe waxay u baahan tahay markaa dee muraaqaba iyo almutaabaca sidaas oo kale imaamu shaafici raxima llahu tacala wuxuu yihi wadidtu ana annaasa tacalamuu hada alcilma walam yunsab ilaya minhu shay waxaan jeclaaday buu leeyahay dadku inay cilmiga bartaan oon aniga waxba la ii nisbaynin intaa wuxuu isleeyahay yani shaafici baa yidhi ama shaafici baa sidaa waxa weeyaan sheegay in markaa wax soo galaan oo ikhlaaskii markaa laga waayo waana ikhlaaskaasi imaamu shaafici waa ka ku bixiyey inuu xaqa qaato qof kastaoo xaqa waxa weeyaan ku qowla inuu ka qaato kaa'inan man kaana walow kaana sagiira saa darteed wuxuu ley imaamu shaafici raxima allahu tacaala maa naadartu axadan qadu cala algalaba wadidtu idaa naadartu axadan an yadhara alxaqu calaa yadayh qof lamaan munaadaroon lamaan doodin inaan ka reeyo oon ka badiyo isaga oon idhaa xujada kaga adkow qofna kulamaanan doodin qofna munaadaro kumaan samay inaan kaga adkaado munaadarada iyo mujaadalada wuxuu leeyahay haddaan qof la munaadaroodo oo xaq aan kula munaadaroodo waxaan jeclaadaa buu ihi in xaqu isaga aw isaga calaa yadayhi aw ka muuqdo yani xaqii inuu isagu igaga adkaado xaqii halkaa ka daahiro ayaan ayaan ayaan wuxu anigu jecela soo xaqun lama doon hadii masle la isku qabto soo lama ray xaqu muuqdo un ya kaa kaasoo horjeeda ama adiga midkaas ka ha ku daahiro intaa yani wuxuu ka baqayaa cadam alikhlaas haddaan qof la munaadarado kulamaan munaadaroonin inaan ka adkaado qofkaas oo la idhaha imaamu shaafici baa ka reeyo ka adkaado waxaan jecelahay buri qof haddaan la doodo inuu xaqu isaga waxa weyaan inuu gacmihiisa ku caddaado maan jeclaaday buu ley imaamu shaafi imaamu shaafici raximah llahu tacaala taasi waxaasi waa maxay waa ikhlaas ila marka hebel baa maaragtay doodii helay xaqina uu sidaa ku muuqdo taasaa markaa igu filan buu leeyahay marka ikhwatii fi lislaam aan iska soo gabagabay arrintaasi waxa weeyaan waxaan leenahay wacalayhi faina alikhlaasa huwa awalu طariiqi fi manhaji اlculamaai اrabbaaniyiin ikhlaasku waxa weeyaan ariiqa ugu horeeya oo culimada rabbaaniyiintihi ay manhaj iyo ariiq ka dhigtaan ka ugu horeeya kaa weeya kaasa ugu horeeya khulqa labaad maaragtay waxa weeyaan waxa la azuhdu fi dunya addunyada in la yaraysto la quursado azuhdu fi dunya azuhdu fi dunya macnaheedu waxa weeyaan addunyada inaan la qiimaynin maaha in addunya laga tago maaha azuhdu can iddunya lama odhanin azuhdu fi dunya macnaheedu waxa weeyaan addunyada in la quursado la yaraysto oonay agtaada aanay ku weynaanin ya adigoo addunyadii ka shaqaynaya adoon caalimo cilmigii faafinaya adigoo taajira adigoo shaqaaloo shaqaysanaya waxa weeyaan adduunyadani inaanay kula noqonin wax qiimo badan waayo addunya addunya kuluhaa malcuunatu malcuunu ma fiiha ila dikr illahi wamaa walaa waxaan dikriga ilaahay oo caaliman oo mutacaliman ahayn oo qiima lihi markaa ma jiro ee taasina runtii waxay ka dhalanaysaa waxa weeyaan ikhlaas marka la helo culimada agteeda hadduu caalimka aanu mukhlis noqon cilmigiisa aanuu ilaahay dar ilaahay u baranin uuna wax alla waxa adduunyada iqraa'aadkeeda iyo quruxdeeda aanu mutajarid ka noqonin dee zuhdigaasi uma xasilayo zuhdigaa mehel ikhlaas baa ka koowataynu soo marnay sidaas oo kale wuxuu leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam fawallaahi ma alfaqra akhshaa calaykum walakin akhshaa calaykum an tubsada an tubsada calaykum addunya kama busidat calaa man kana qablakum watanaafasuuha kama tanaafasuuha watuhlikakum kama ahlakathu wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam anuu faqri iyo wax la-aan idinka biqi maayo ilahay baanan ku dhaaranayaa buu ley ilahay baan ku dhaartay nebigu waxaanse idinka baqayaa buu ley in adduunka laydin waxa la idiin bastiyo adduunyo badan aada heshaan sidii dadkii idinka horreeyeybaa adduunyo badan loogu qarqiyey oo aad adduunyadaa markaa ku tartantaan sida iyagu ugu tartameen oo idin halaagta adduunyadu siday ummadihii idinka horreeyey markaa ayuu baabiisay qofka arsaaqdiisu marka way qoranta marka wuxuu leey faqri idinkama baqay lakin adduunyadoo inta laydiin badiyay idin halaagtaan markaa ka baqay yani amarku runtii waa amar khatiira weeye inaynu markaa us waxa uu leeyahy inaynu u sacyayno litaxsiili اlcilmi wanatacalam ayan kanat اlculuum min ajli اlmaal inaan adduunyo ku helno cilmigeenna oo caalimkii iyo ardaygii wax baranayay inuu u barto inuu ilmi inuu adduunyo ku helo waa arrin runtii khatiirahoo dhibkeeda leh oo dhib badan weeye waaktar minhu waxa weeyaan an yaftax allahu abwaaba risq ilahay inuu abwaabu risqi arsaaqda loo badiyo oo loo furo caalimkii fitnatan lahu in lagu fidneeyo uu markaa fitnada uu ku dhex dhaco oo waxay halkaa dhibaata marka ay ugu timaado runtii khatarteeda marka ay leedahay haddee kolle nin walba adduunyo waa jecel yahay malaha baabuur cadcado watan qofku waa jecel yahay iyo guryaha cadcad iyo gabdho qurux badan waa la jecel yahay waaye marka inuu qofku aw ku fidnoomo waxaa kasii khatar badan cilmiga inuu u barto min ajli maal in adduunya lagu qaqiyo markaa ku fidnoomo sidaas oo kale waxaynu markaa arrintaa eegaynaa waxay walaalayaal ikhwatii fi lislaam manhajka waxaway ambiyada iyo rususha ilaahay markaynu qisaska qur-aanka aynu raadino waxaynu arkaynaa waxa weeyaan dhammaan dacwadooda iyo cilmigoodu waxa weeyaan inuu markaa dar ilaahay u ahaa dhammaantoodna ay odhan jireen laa asalukum calayhi ajran waxaad mushqaayada iyo wax adduunya iyo bakshiish midna idinkama rabo wayaa qowmi laa asalukum calayhi maala in ajriya ila cala allah yaa qowmi laa asalukum calayhi ajran ajriya ila cala aladii fataranii iyo wax markaa la mida rasuulkuna qowlkiisa waxay wamaa asalukum calayhi min ajrin in ajriya ila calaa rabbi alcaalamiin suuratu shucaraa waxaa la ydhaha waxa weeyaan shan meelood bay oo shan waxaweyaan rususha ilaahay ka mid ah oo mid kastaa uu leeyahay war anugu waxba adduunyo idinkama rabo ilaahay un baan ka rabaa waxa weye ajrigayga au leeyahay ay shan jeer ku soo noqotay fii suurati shucaraa shan nebi nabiguna calayhi isalaatu wasalaam qul maa as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin anugu wax abaala idinkama doonayo waxa aan idiin sheegayana iskuma dhibayo iskuma kalifayo ibnu kaiir markuu aayaddaa fasirayay wuxuu leeyahay yaquulu tacaala qul yaa muxamadu lihaulaai lmushrikiin maa asalukum calaa hada albalaaqi wa hada anusxi ajran tucdiinuhu min caradi dunya min caradi xayaati dunya waxaad mushrikiinta ku tidhahdaa anigu waxa weeyaan balaaqa iyo gaarsiinta iyo nasiixadaasi amaal aad isiisaanoo adduunyada birhbirhkeeda iyo carabkeeda idinkama doonayo wamaa ana min almutakalifiin ay maa aziidu calaa maa arsalani illahu bihi wla abtagii ziyaadatan calayhi bal maa umirtu bihi addaytuhu laa aziidu calayhi walaa anqusu minh wainamaa abtagii bidalika wajha allahi wa daar alaakhira wamaa ana min almutakalifiin waxaa ilaahay ila soo diray wax ka dheerada anugu markaa ma doonay oo isku kalifi maayo wax ziyaada ana markaa dooni maayo bal wixii ilaahay amray baan anugu ku gaabsanaya waan gudanaya wix ilahay amray ka kordhin maayo kana nusqamin maayo wax sheegiddaana waxaan doonayaa ilaahay ajrigiisa wejhigiisa iyo wadaar alaakhira aakhira daarteeda markaa doonaya waxaa la sheegaa ikhwatii fi lislaam waxaa la yidhaha axad alumaraa nimankii madaxda muslimiinta mid ka mid ahaa ayaa sheekh la odhan jiray ibnulhaytham ayuu wuxuu damcay inuu cilmiga ka barto wuxu hi sheekhow waxaun doonayaa cilmiga inaad i barto sheekh wuxuu ise dee ninkan maaragtay amiirka ah iyuu wakti kaa dayicine wuxuu ihi bil kastaba waxaad bixinaysaa mushahar isaga mushaar kamid doonay markaa sheekhu bil walba waxaad bixinaysaa miata dinaar dinaarkuna waa dahab ogaada waa qaali wey ninkuna waa nin amiiraho markaa dee oo taajira wey sidiibuu muddo cilmiga ku bariyay bil kasta wuxuu ka qaadi jiray waxa weeyaan miata dinaar buu ka qaaday saddex sannadood buu la joogay sheekh saddexdii sannadood markuu ilmi cilmi ka bartay wixii ilaahay uu ka baray uu ka faa'iidaystay sheekha ayuu wuxuu markaa dee damcay inuu iska tago oo maaragtay dhulkiisa u ku noqdo sheekhii waxa intuu raacay oo uu sagootiyey saddexdii sannadood mushaharkii uu ka qaadanaya meel buu ayuu sanduuqu ku urinay wuxu adaa maanta iga baahi badan oo waddankaaga iyo fogo aad muddo ka soo maqnayd baad tegaysaaye aada buu hi markaa mushaharkaadi siin jirta waa balnya u fiirsadaa waayo wadaadka diidaya haddii hoosta loogu laabo ya saddexdii sannadood mushaharkiiyaa ururinayoo dhan ayuu markaa ardaygii sagootiyey wuxuu yidhi wax kale umaan jeedin adduunyo kaamaan rabin laakiin adaanku tajriibeynayay buu hi maaragta markaan ogaaday inaad cilmi doonayso ayaan waktiga markaa kuu huray adduunyo kamaan doonaynin qaada buu hi markaas waclam anahu laa ujra walaa rishwa walaa hadiya fii qaamati lkhayr ujra ma jirta iyo rishwiyo laaluush laysa siiyo iyo hadiya fii iqaamati alkhayri khayrka faafintiisa iyo ogidiisa hadiya laskuma sii buuli waracnima halkaa ku gaadhay wixiisi markaa u celiy sidaas oo kale waxau sheekhu leeyahy waxaa laga yaabaa midkiin inuu isusaalo hal laa yumkinu aljamcu bayna alcilmi waaddunya maanay suurtagal ahayn adduunya iyo cilmi in la kulmiyo waxaa si kale haddii loo dhiga wuxuu leeyahay hal yadalu maxkuuman cala alculamaai bilfaqr mase waxaan leenahay culimada inay fuqara noqota la doonaya haddii la adduunkaa laga zaa'ido arrintu waa arin runtii culus weeyi waxaan leenahay waxa weeyaan arsaaqda waa wixii ilaahay kuu qoray waad raadsanaysaa oo xalaala wasiilo kastoo xalaalahoo taqaano iyo farsamo kastoo taqaano ayaad ku baranaysaa haddii markaa ilaahay subxaana wa tacaala kugu siiyo adoo cilmigaa waxa weyaan faafinaya oon cidna waxba kaga doonaynin oo dar ilaahay ay kaa tahay haddii rabbi subxaanahu wa tacaala markaa uu si kale uu kuu siiyo oo cilmigaa markaa dee qiimaha iyo fadliga uu leeyahay rabbi kugu siiyo aduse aanaad isku adkaynin waxay waa nicmo ilaahay ku siiye weeyaan waa nicmo markaa ilaahay ku siiye weeye waxa ilaahay kuu qorayna waxa weeyaan waad heli doontaa lamana laha mar kasta saacad kasta iyo xilli kastaba waxa weeyaan dee markaa waxa weeyaan cilmi uun waxa weeyaan tafaruq aynu ka soo sheekaynay laakiin qofku inuu arsaaqda raadsado waxa wey siyaalo kale maaragtay u ku raadsado haddii ilaahay si ku siiyana cilmiga uu ku siiyana waxa waa nicmo ilaahay siiye subxaanahu wa tacaala waxaynu ognahay waxa weeyaan cuhmaan ibnu cafaan iyo abubakr sidiiq iyo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo dalxat ibnu cubaydillaah iyo sacd ibnu cubaada iyo kayrkood min aqnaa'i saxaaba ilaahay raalliha ka noqda eh ragga aynu soo sheegnay waxaa niman maalqabin oo ayahan aqniyaba ah wuxuu uhi lam yakun abadan jamcu lmaali uma infaaquhu lam yakun abadan jamcu lmaali uma infaaquhu fii sabiili اllahi wainamaa jaaءahum اlmaalu bicamali lam yastansif kula awqaatihim wagaaliba xayaatihim faanfaquuhu fii sabiili اllahi marka yani waxa weeyaan maalka kani waxa weeyaan ay maaha camal yani waqtigoodii oo dhan iyo xayaatadoodao dhan markaa qaatay ma ahayn waqtina waxa weeyaan cilmiga iyo dacwada ay u hurayeen waqtina markaa way shaqaysan jireen maaragta wuxuu leeyahay nin la ydhaha yunus ibnu maysara laysa zuhdu bitaxriimi alxalaali wa idaacati almaal walakin an takuna bima fii yadi illahi awhaqa minka bima fii yadik wa an takuna fii hawaabi almusiibati ida usibta biha argaba minka fiiha low lam tusibka maaha buuhi zuhdigu wax xalaala in aada iska xarimto wa idaacati lmaal maaha ilahay xooluhu ku siiya inaad iskaga tagto ood baabiisana looma jeedo laakiin waxa weeyaan waxaad aduu gacanta ku hayso waxa ilaahay uu hayo waa inaad kaga kalsoonaato waxaa ilaahay oo hayo waa inaad kalsoonida badan siiso waxa adiga aad haysataa waxa weeyaan si yar buu ku baabi'i karaa taajir kasta haddaad tahay malyon dheer kasta haddaad tahay waxa weeyaan waa inaanad waxa waxa ilaahay au kuu hayo ee gacanta ilaahay ku jira waa inaad kalsoonida aad siiso weeyaan oonaad aanad kalsoonida siinin maalkan iyo adduunyadaad haysato sidaasoo kale waxaan leenahay markaa ikhwatii fi lislaam adduunyadu waxa weeyaan dee waa iska dhaldhalaal weeye macnaha adduunka adoo ka shaqaysanaya adigoo taajira adigoo shaqaale ah laakiin waa inaanay indhahaga adduunyadu ku weynaanin waa inaad maaragtay dee wixii aad uga tasarufaysa noloshaada iyo cidaad waxa weeyaan meeshaad ku sarfinayso waxa inaad toosisun baa loo baahan yahay waa kii rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam ina adunyaa xulwatun khadira wa ina allaha mustaklifukum fiiha fayanduru kayfa tacmaluun fattaquu dunya adduunyadu waxay waa macaan iyo dhaldhalaal weey ilaahayna adduunyadana markaa ayuu khaliif idinkaga dhigay waxaan u eegayaa waxaad samaynaysaan kayfa tacmaluuna sideeba u shaqaynaysaa marka war hoydada wuxuu ilaahay wuxuu nabigu leeyahay adduunyada iska ilaaliya adduunyada iska ilaaliya imaamu shaafici raxma llahu tacala wuxuu yidhi amatu mataacimii fa araxtu nafsii faina nafsa maa damicat tahuunu waaxyaytu lqanuuca wa kaana maytan fafii ixyaa'ihi cirdun masuunu wuxuuhi madaamicdaydiiyo wixii anuu aan damcayay wuxuuhi waan dilay yacni damcii faraha badnaa ee adduunyada ahaa waxa weye meel baan iska dhigay naftayda marka waan u raaxeeyey fa ina nafsa maa damica tahuunu naftu intay damiceeda uu fara badan yahay waxa weya way ihaana ku dhacaysa marka waxaa marka qanuuc ama qunuuc yacni maaragtay waxaan inaan ku qanco waxa ilaahay siiyey baan markaa ayaa nafteyda ku nooleeyey oo markii hore kaana maytan ahaa intaa ilaahay ku siiyo xalaal ah haddii ilaahay waxay koob shaha ku qadaro ama xabad waxaa maanta aad ku qarcato aad wax kala weydo inaad naftaada ku qanciso weeyaan waayo wuxuu leeyahay noolaynta waxa ilaahay ku siiy inaad ku qanacdood ku noolayso waa waxaa ku sugan cirdun masuun sharaf la ilaaliyey oo sharaftaadaa markaa ku ilaalinaysa marka waxaan leenahay ikhwatii fi lislaam ujeeddadii macnihii markaa waxa weeyaan azuhdu fi dunya adduunyadan inaad markaa aanay naftaada ku weynaanin xalaasha waad ka raadsanaysaa waxa dadka haddii ilahay wax ku siiyo waad kaga taraysaa laakiin maaha in wixii xalaal la xarimo looma jeeda waxay tahay inaan adduunyadu aanay qiimo weyn aanay kula lahaan agtaada inaad markaa halkan joognaa inay tahay inaanay adduunyadu annaha laysat nihayat almadaaf gabagabihiina ahayna inay tahay waddada aynu marayno iyo bundada ama kaabadda aynu gudbayno oo marka aynu akhiro markaa gudbayno khuluqa markaa saddexaad waxaa la yidhaha alcilmu naafic weeyaan cilmi waxtar leh oo naafica ayaa akhlaaqda tiyada saddexaad oo culimada laga doonaya markay tahay macnaa waxa weeyaan qofka noloshiisa caalimku waa inay tahay mid midho keenaysa oo cumrigiisa waa inu ku dayicin fii faraaq yacni wax la-aan waa inu ku dayicin kamaa laa yajibu an yakuuna camaluhu cabatha bal laabudda an yakuuna kulu camalihi wa kulu waqtihi wa juhdihi fii ma yanfacuhu wa yanfacu alaakhiriina fi dunya walaakhira waa inuu waqtigiisa iyo dadaalkiisa uu yahay wax isaga waxu taraya iyo dadkaa kale walaalihii wax waxu taraya adduunya iyo aakhira labadaba sidaa darteed ayaa waxaa rasuulka alayh isalatu wasalaam ma helaysid isagoo cilmi sheegay ilaa waxa weeyaan xaha calayhi waa ku booriyaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam waxaanu ku daraa waxaan sifata nafci cilmi waxtar leh waa kii rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofku markuu dhinto camalkiisa wuu go-aya saddex mooyaane waxaa ka mid ah sadaqa jaariya masaajidkan oo kale ama ceel waxyaalaha markaa dee joog in badan joogi kara waa sadaqa jaariya intaa raadkaasi waxa weeyaan sadaqadaa uu joogo waxa weeyaan qofka camalkiisa waa u soconaya aw cilmin yuntafacu bihi cilmi isaga dabadii lagu intifaaco aw waladin saalixin yadcuu lahu shaahidku waxa weyaan aw cilmin yuntafacu bihi cilmigii intifac baa la raaciyay cilmi waxa weya naafica oo muntafica inuu qofku ka taga weeyaan oo cilmu shariica cilmu kitaab wa sunna oo ikhlaas ku jiro oo ummadda wax u taraya waa inuu markaa u ka taga weeye rasuulkuna alayhi salatu wasalaam wuxuu ku ducaysan jire o odhan jiray اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها إله waxaan kaa magan gelaya cilmi aan waxba tarin cilmi aan wax tar lahayn baan ilaahu kaa magan gelaya qalbi aan khushuuc lahayn oon khushuucayna waan kaa magan gelay naf aan dhargayn oon adduunyo ka dhargayna ilaah waan kaa magan gelaya baryo aan la aqbalayna ilaah waan kaa magan gelaya allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac alcilmu naafic saa darteed rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayuu ku boorinayey cala alcilmi annaafic wuxuu odhan jiray salu llaha cilman naafican ilaahay weydiista cilmi wax taroo naafica oo qofka iyo dadka kaleba anfaco wuxuu taraya wa min huna wuxuu leeyahy qasama alculamaau wa min huna qasama alculamaau alculuuma ila alaaثati anwac culumta markaa culimadu saddex way u qaybiyeen cilmi naafica oo qofka iyo bashariyada iyo dadkaba adduunya iyo aakhira anfacaya cilmi dhibaato mooyaane aan nafci lahayn oo qofka diintiisa iyo adduunyadiisaba markaa dhibaya cilmin laa huwa naaficun walahu walaa huwa bidar cilmun laa huwa binaafici walaa huwa bidar sidaa darteed ba markaa cilmiga saddexdaa markaa lagu qaybiya in had iyo jeer xataa saxaabada nebi moxamed aleyh isalaatu wasalaam waridwan llahi calayhim waxay markaa ay ku dadaali jireen su-aalahaad ka garanaysaa inay cilmi naafica dooni jireen wuxuu lehy rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu maaragtay u ka sheekeeyey dajaal muddada markaa uu dhulka joogi doono wuxuu yihi afartan maalmood ayuu dhulkan joogi doonaa yowmun ka sanatin wa yowmun ka shahrin wa yowmun ka jumca wa saa'iru ayaamihi ka ayaamikum dajaal markaasi saxaabadu waxyaalo fara badan oo oo maaragtay mulaaxado laho su-aal leh oo ayuu ka sheekayey nebigu qisada waxa weeyaan dajaal iyagu maadaama ay ujeeddadu ay tahay cilmu naafic ay doonayaan waxyaalihii kale ee asiladii kale indhahay ka laabteen waxay dhaha maalintaasi markaa haddayna soo marto sideennu markaa salaadda u tukanayna maali arbacuuna yom yowmun ka sanatin maalin sanad la mida labiyo toban bilood ma salaad quraan tukannaa maxaanu yeelna wuxuu nabigu yuri alayh salatu slam laa uqdiruu lahu qadrah ila yom sanada mara hal salaada ku filaan mayse waxaa weeye saacadaha u qadara iyo maalinta intay ka qaadan karto waa halkaa markaa inaha faqad qadiyat lcilmi naafici weeye iyagu markaa ujeeddadoodu waxa weeyaan qisadan markaa uu keenay nebigu alayh isalaatu wasalaam maxaa aqoon ahaan iyo cilmi naafico wax u taraya yani sideebay salaadda say ilahay u caabudayaan salaadda ilahay ugu dhawaanayaan maalintaa waxa weeyaan la mid ah waxa weeyaan sanad wayo cilmi naaficay markaa igu doonayeen markaa saa darteedba waxay tahay inuu waxa weye qofka caalimkiihi inuu cilmi waxa weye isaga iyo dadka walaalihiiba anfaca inuu ku dadaalo ayay marka ay tahay oo akhlaaqda waxay ka mid tahay culimmada ay marka ay ka mid tahay waan soo gaagaabinaya waxayaan ikhwatii fi lislaam akhlaaqda culimada waxaa ka mid ah alcamalu bima alcamalu bima calima caalimku inuu ku camal falo waxa uu soo bartay waxa uu soo bartay inuu ku camal falo waxa uu soo bartay inuu ku camal falo ayaa waxay tahay akhlaaqda marka caalimka saa darteed ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka afar qaybood buu u qaybiyey marka loo eego xagga cilmiga iyo maalka marka loo eego afar qaybood buu nebigu u qaybiyey calayhi salaatu wasalaam waxaa jira qof ilaahay cilmi iyo maal labadaba ugu nicmeeyey waxaa jira waxa weeye qof waxa weeye maal iyo cilmi labadaba laga xirmaaniyey oon maalna helin cilmina helin ka saddexaad waxa weye hunaaka man acطaahum اlcilma wa manacahum اlmaal waxaa jira dad ilaahay cilmiga u siiyey laakiin maal aanu siinin ka afraadi waxa weeye man razaqahum اlmaal wamanacahum اlcilm wamanacahum اlcilma dad ilahay u ku arsaaqay waxa weeye maal laakiin cilmi laga hoojiyey wuxuu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam inama addunya liarbaca liarbacati nafr addunyadu afar qolo ayaa iskale cabdin razaqahu llahu maala wacilman addoon ilaahay wuxuu ku arsaaqay maal iyo cilmi labadaba فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل الدون إلهي أو كوار زاقي مال يعلمي مركاسو إلهي كقبقية مالكا وحويا قرابدي سيرحمك كحرجنيا وحو أغيهي إنو مالكا إلهي حق كليه إلهي يعني إنو حق مالكا كواجبيه وحقوق لقربه أي أغيه فهذا بأفضل المنازل درجوينك وحقوق سرية وحوي وكان مال iyo cilmi naafica ilaahay labadaa uu siiyey labadaba markaa waddadii ilaahay ugu talagalay markaa mariyey waayo ninkan waxay cilmigiisiibaa dabdiyey maalkiisii xarakatulmaal meeshuu ka soo shaqaysanayo xalaal ayuu ayuu ka soo shaqaysanayaa meeshau ku sarfinayo waa meel ilaahay uu raalli ka yahay uu ku bixinayo cilmigiibaa hagaya markaasuu maalkii meeshii ay ku saxsanayd buu ayuu ayuu ku sarfinaya ka labaadi wuxuu leeyahay waa addoon ilaahay cilmiga uu ku arsaaqay ولم يرزقه مالا لكن مالا أنك أرزقه فهو صادق النية النية دي سوى صادق والنية دي سوى كره الشيء وعليه يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعليه هذان أن هيري لها مال سيدا هب المال كا أو عمل فليبا أو عمل فله يعني نين مارت الدمال كيميل ونكسر مرينيا ولو كمان يبو أركي علمي جوهيا وحلا إلهي هدو مال سين لها anna waddada wanaagsan baan marin laha wuxuu leeyahy markaa labadaba ajirgooda waa isku mid weeye xagga ajriga marka la eego ilaahay markaa niyadiisaasi inama alacmaalu biniyaad wa inamaa likulli imriin maa nawa niyadaasiibaa ilaahay ajri kaga siinaya ka saddexaadi waxa weeyaan waa addoon ilaahay uu maal ku arsaaqay laakiin cilmi aan u siinin marka wuxuu leeyahay fahuwa yakhbidu fii maalihi bigayri cilm wuxuu la daala dhacayaa maalkiisa aqoon la-aan iyo cilmi la-aan buu hadba meel markaa uu la jiraya ilaahay kagama baqayo raxiimka qarabo kama xidhiidhinayo xaqa ilaahay uu ka doonayo kagama fulinayo fa hada biakhbathi almanaazil darajooyinka ka ugu liita ugu xun markaa weeyaan kaas kaasi waa ka ugu liita maal baa ilaahay siiy cilmi laka male maalkiisana meel xun buu markaa u marinaya waana ka markaa xadiidka u ahaa nabigu alayh isalaatu wasalaam macnihiisa uu ahaa dadka maalka badan lihi waxa way hum alaqaluun fi lxasanaat xasanaadka iyagaa ugu yar maalinta qiyaamaha ina alakhariina fi lmaal hum alaqaluuna ay fi lxasanaat yowma alqiyaamati ila man qaala haakada wahaakada wahaakada can yamiinihi wa can shimaalihi wa min khalfihi wa qaliilu maahu taasay runtii ay dabat ay daba talla waxa weeyaan maalku intiisa badan inta badan qofka ilaahay uu siiyo waa halaagun weeyaan ka u dambeeya ikhwatii fi lislam waxay afraad cabdin wacabdin lam yarzuqhu llaahu maalan walaa cilman maalna ilaahay ma siinin cilmina ma siinin markaasu wuxuu leeyahay alla haddii ilaahay maal siin lahaa ninkaa xunee maalkiisa meel xunuun maarata ama meel xun kasoo ka soo kasbanaya ama meel xunuun ku bixinaya kaasoo kale ayaan wixiisa samayn lahaa buu leeyahy dembigoodu markaa labadoodana markaa isku mid weeyaan waxaan leenahay markaa ikhwatii fi lislaam waktigu waa kolleyba waa isa soo goraya waxaan doonayaa waxa weeye sifada ugu dambaysa sidaan waqtiga idinka qaadin alraxma culimada akhlaaqdeeda waxaa ka mid a alraxmatu naxariista ka mid a laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi ma canitum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uuf raxiim nabiga wuxuu ilaahay ku tilmaamay ra'uuf alraxiim waa laba macnoo markaa isku dhoweeyey isoo culimada qaarkood ay leeyihiin waa dafcu lmakruuhaat ee rawf la yidhaahdaa raxiimna waxa weeyaan waxa xuna ilaahay yani wax xuna in lagaa dafciyo waxa wanaagsanna markaa lagu siiyo marka rasuulka raxmad ayaa ilaahay ku sifeeyey raxmad ayuu ilaahay ku sifeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam bal yacna waxa weeyaan saxaabadiisii nabiga aad iyo aad u jeclayn waxa weeyaan nabiga aad iyo aad usoo dhaw usoo dhaweyn jirtay waxau ku helay nabigu waxay ahayd naxariis bay ahayd فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم إلى آخر الآيات marka waxa marka caalimka ama culimada marka sifaadkooda waxaa ka mid a oo laga doonaya in laga helo alraxma naxariis in marka laga helo oo khalqiga marka ay u naxariistaan sifada naxariista ah qiimahay leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu yusabixuuna bixamdi rabbihim wayu'minuuna bihi wayastakfiruuna liladiina aamanuu rabbanaa wasicta kula shayin raxmata wacilma faغfir liladiina taabuu waاtabacuu sabiilaka waqihim cadaab aljaxiim malaa'igta waxa weeyaan ilaahay waxay ku sifeeyeen waxa weeyaan biawsaci biannahu wasica kula shayin raxmata wacilma waxaa la hormariyey wasicta kula shayin raxmata wacilma raxmaddii baa ayay marka hormariyeen tilmaamihii ilaahay subxaanahu wa tacaala bal ilaahay addoonkii saalixa markuu cilmiga ku sifaynayey naxariis baa laga ka hormariyey fawajadaa cabda min cibaadina aataynaahu raxmata min cindina wacallamnaahu min ladunnaa cilma aataynaahu raxmata min cindina wacallamnaahu raxmaddii baa laga hormariyey faqad razaqahu llahu raxmata alraxmata awala wazawadahu biha wdalika kay yasira lahu tacaamula bayna الnaas uma callamahu min min cilmihi bacda dalik marka naxariistu qiimaha ay leedahay ayaa xataa cilmigii waxa weye naxariistii baa markaa laga hormariyey marka taasi runtii waxa weya saxaabiga marka asaxaabiyu ljaliil mucaawiya ibnu xakam waxa weeyaan naxariistaasi tacliinta markuu aw tilmaamayey suluuga nebiga alayh isalaatu wasalaam iyo dhaqankiisa ayuu xulaa maalin anigoo rasuulka la tukanaya calayhi salaatu wasalaam nin baa hindhisooday markaasaan waxaan yarxamuka allahu baan idhi dadkii baa wuxuu idhi indhaha sidaa iigu soo wada fiiqay markaasaan idhi war goblame eh hooyadiin ha goblantee waa maxay maa sha'nukum tanduruuna ilaya waa maxaad iga soo eegeysaa markaa dee ma hadlayaan ilan waxa weye isagu iska hadlaya ninkaas saxaabiga oo markaa dee waxa weeyaan weli markaa de m mu bislaanin arrinta salaadda inaan lagu hadal markaa wuxu hi gacmihii bay markaa ay ku garaaceen bawdyaha markaana wuxuu yidhi arkay inay aamusiinayaan baan anna iska aamus wuxu hi rasuulku markaa uu tukaday calayhi salaatu wasalaam fabiabi fabiabi huwa ummi wuxu uhi maa ra'aytu mucalliman qablahu walaa bacdahu axsana tacliiman minhu fawallaahi maa kaharanii walaa darabanii walaa shatamanii marka rasuulku wuxuu yidhi u tukaduu salaaddii ka baxay maana arag mucallim isaga ka horeeya ama ka dambeeya oo ka tacliim wanaagsan nebiga calayh isalaatu wasalaam imuu canaananin ima garaacin ima caayin waxba ima odhanin wuxuu keliya nebigu yihi marka u alayhi isalaatu wasalaam ina hadihi salaata laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas inamaa huwa atasbiixu waltakbiir wa qira'atu lqur'aan war maxaa salaadbaad ku jirta waa hadlaysa ima odhan nebigu alayh isalaatu wasalaam i salaadani mar haddii salaad la galo hadal ma jiro buuhi mar waa tasbiix iyo takbiir iyo qira'at lqur'aan macnaha waxa naxariista nebiga calayhi salaatu wasalaam xataa tacliinta marka wax qofka la baraya uu gafo ama masale loo sheegayo naxariistiisuu tilmaamaya markaa saxaabigaas waxaa kaluu tilmaamaya inuu markaa ku dhiiraday markuu nebiga naxariista ogaaday ayuu waxaan yidhi yaa rasuul allahi anugu waxaan nin xadiidu cahdin bijaahiliya ilaahayna diintan islaamkuu noo keenay dad baa naga mida kuhaanta u tegaya nebigu wuxu hi falaa ta'tiihim ha u tegin waxaa naga mida buui qaar maaragtay yatadayaruun wuxu hi waxay un ka heleen naftooda weeyaane ayaanu shaqadooda markaa ka celin macnaha halkaa waxa laga qaadanaya waxa weeyaan ikhwatii fi lislaam wuxuu ku tilmaamay nebiga calayhi isalaatu wasalaam inuu inuu yahay maaragtay min ajali sifaati mucallimi wa axsaniha mucallimka iyo baruhu tilmaamaha waleeta ugu weyn buu nabiga ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxaa kaluu sheegay naxariistaasi inay ku dhiirisay calaa an yataqadama biasilatin ukhra liyastafida wayastaziid hadduu laakiin markii hore adayg u ka arki lahaa su-aal kale markaa ma weydiiye ikhwatii fi lislaam kolley waktiga oo gaaban awgii waxa weeyaan kolley sifaatku aada iyo aad ayay markaa u badan yihiin oo de waana garana culimaad tihiin mala hadda laba iyo saddex haddaan sheego kolley ama ayad ama xadiid waxaan filayaa haddaynun ka dhaqangelino inaan dhaqangelinunbaa ah anoo waqtiga idinku dheerayna waxa weeyaan tilmaamaha aynu soo sheegnay iyo wixii kale marka idinkubaad garanaysa inaad akhrisateen iyo akhlaaqda marka culimada sida cabdullaahi sheekh cabdallah uuma tilmaamay muqadimada u ka bixiyey ujeeddada waxa weyan waa laba arrimood wey ardaygu waxa weeyaan akhlaaqda culimada wuxuu baranayaa waxa weeye dee berika maanta insha allahu taala caalim buu noqonaya inuu markaa wa akhlaaqda culimada markaa u barto caalimka naftiisu waxa weeyaan inuu akhlaaqda culimada lagu lagu tilmaamay inuu markaa isaguna ku sifoobo uu ku dadaalo akhlaaqda culimada inuu qato markaa weeye saa la sheegay diintuna khuluq markaa weeye waxaan leeyahay ikhwatii fi lislaam in taan dambaan runtii ayaan rabaa inaan yar baraarujiyo oo xagga naxariista weliba marka laga fi majaali dacwa marka la eego waxa weeyaan waa in culimadeenna iyo ardadeenna naxariis inay ka muuqato weeye ninbaa jaahila ama caqiidada jaahilka ah ama cibaadaadka jaahilka ah ama nin baaba ardayaho waxa weeyaan dee waxyaala maaragtay ama ibtidaacaad ama waxyaalo kale iskaga jiri karaan waxa weeyaan in naxariis waxay qofka wax loogu sheego naxariis oo qofka markaa wax u sheegayso ama aad xataa radinaysa ee maaragtay shay aad ku radinayso in ay sifatu raxma ay kaa muuqato oo iyo nasiixo waxay runtii ay keenaysaa waxayna aqbal fiican in in laga aqbalo dacwadaadii waxa weeyaan markaad sifaadka naxariista ah ee nabi maxamed alay slatu asalaam lagu sifeeyey culimadana marka ay qaadato waxaa loo bawaan imaam shaafi waataan idinka sheekeynay ule weligay qof lamaan munaadaroonin inaan inaan inaan calalhalaba bal waxaan jeclaa waxa weeyaan haddaanu aanu munaadaroonno inuu xaqu isaga isaga isaga naftiisa uu ku muuqday gacmihiisa inuu ka muuqdo kolley waxa weeyaan raggiina culimada iyo arday badan oo halkan joogta waxa weeyaan sifada naxariista ah iyo akhlaaqda markaa wanaagsan aynu isku dayno taana ilaahay subxaanahu wataala agtiisa ajri baynu kaga helaynaa ummaddeenna wax badan baynu ku kasbanaynaa innaguna isu soo dhowaansho badan iyo taa iyadana uma jeedo in la yidhaahdo waxa weeyaan war ninba aan isu cudur daarno nin wali wuxuu doonaha iska shabaxsado waxaynu isku waafaqsannahay oo aan qaadanno uma jeeda anugu xaqa markaa in la caddeeyo weeye o in isu caddayno laakiin waa inay ku jirto naxariis iyo nasiixa inay ka muuqato weeyaan ilahina markaas cilmigeena inoo barakeenaya kole raalliga ahaada waqti dheer baan idinka qaatay ilaahay subxaana wa tacaala wixii aan ku gafay waa naf iyo shaydaan weeyaan wixii ilaahayga waafajiyana ilaahay unbaa markaa ayaa ku mahadsan subxaanaka allahuma bixamdika nastakfiruka natuub ilayka waayo walaalkeena wuxuu leeyahay iigu duceeya ilaahay diintay fahamsiiyo oo waxa weeyaan aan ku camal falo aan ku dhaqmo ilaahay ha ku fahamsiiyo oo xaqa allah ha ku fahamsiiyo cilmi naafican ilahay ha ku siiyo adiga wixii walaalihiina kala
جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناته وجعلها في ميزان حسناتنا جميعا ilaahay subxaana wa tacaala sheekha muxaadaradaasi adkuu qiimaha badan ha ka abaalmariyo dhammaanteen intayna dhegaysatayna ilaahay subxaana wa tacaala haynoo saaro miisaanka xasanaadka ilaahayna subxaana wa tacaala haynagu anfaco oo haynaga dhigo kuwa dhegaysta hadalka kiisa wanaagsanna qaata dhaqan iyo camalla u roga aada baynu ugu baahannahay maanta in laga waramo mawduuca akhlaaqda iyo mansilada uu ku leeyahay diinta islaamka dhexdeeda iyo baahida gaar ahaan culimada iyo ducaadda iyo dalabatulcilmiga iyo guud ahaan muslimiintuba ay u qabaan waayo waxyaabaha takhallufka ama dib u dhaca muslimiinta keenay maanta waxaa ka mid ah oo qodobada markaa muhimkaana lagu tilmaami karaa akhlaaqdii iyo dhaqankii wanaagsanaa ummaddan qeybtii qeybteedii hore ay lahayd ee dadka ay ku raadeeyeen quluubtoodana ay ku hanteen ilaahayna subxaana wa tacaala ugu nusreeyey uguna naxariistay uu sababteedana ilaahay kaga dhigay inay noqdaan qaadat alumam wa saadat alcaalam kuwa ummadaha hogaamiya caalamkanna ka taliya sifaadkaasi ayaa maanta muslimiinta dhexooda ku yar ilaahay subxaana wa tacaala haynuu soo celiyo hayna waafajiyo waxaa mikrofoonka ku wareejinayaa qolada mas-uulka ka ahayd dowladda masaajidkan ka socotay ee qabanqaabinayey iyaga ayaa barnaamijka inta ka harhsan inoo dhamaystiri doona falyatafadal